وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سبحانه وتعالى ولا ليال waxaynu xalkan iskaga soo gudbin doonaa su-aaliyo jawaabo diiniya lana xidhiidha axkaamta soomka iyo bisha ramadaan waxaa barnaamijkan marti noogu ah sheekheena sheekh rashiid macalin maxamuud cige ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan insha allahu tacaala gudageli doonaa su-aalaha dadweynuhu ay soo gudbiyeen waxaa su-aasha koobaad ay odhanaysaa sheekh anigoo ramadaantii hore laygu leeyahay oo aanan qallaynin ramadaantii kalena ay soo gashay maxaan sameynayaa maxaan se aan yeelaa afiiduuna baaraka allahu fiikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن سؤاشا qof ramadaantii hore lagu lahaa oo ramadaantii dambe usoo gashay muxuu sameynaya horta qofka muslimka waxa saaran intaanay ramadaanta kala soo gelin inuu qalleeyo xadiiskii caaisha waxay tidhi soon baa laygu lahaan jiray kadibna maan kari kari maan awood u lahayn inaan soomo ilaa waxaan qalleyn jiray shacbaan yacni waxaa laga qaadanayaa in qallaha dib loo dhigi karo ilaa shacbaan yacni ugu dambeyn qalluhu shacbaan buu waqtigiisa ugu dambeeya markaa shacbaan qofkii wax lagu lahaa ugu dambeyn waqtiga ugu dambeeya ee uu leeyay waa shahru shacbaan bishaa shacbaan inuu qalleeyo haddii uu bishii ramadaanee kale usoo gasho wuu ku dembaabaya markaa waxaa saaran inuu toobad keeno istikfaar iyo dembi dhaafna uu sameeyo rabadaan taa soo gashana uu soomo markay baxdana tii hore inuu qalleeyo qofkii dee qalla qofkii musaafirka ahaa qofkii xan dadkii dee qallaha u saaxiibka ahaa inay markaa ay qalleeyaan walaalayaal waa cibaado waqti bay leedahay in waqtigeeda la xafido shay kastaba ilaahay jala wacalaa waqti buu u sameeyey waana shay cibaadaad ah baaraka allahu fiikum wajazaakum allah khayran
jasaaka allahu khayra waaxsan allahu ilayk sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay anigoo sooman oo bil rabadaan lagu jiro gabadh moobilka makala hasaawi karaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
bisha rabadaan waa bil cibaado ah waa mawsim cadiim waa fursad qaali ah oo ajarkii la siyaadinayo acmaashii la siyaadinayo acmaashii la kordhinayo waa fursad qaaliga rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa dhawaaqaya mid dhawaaqa yaa baaqiya alkhayr qofka khayrka doonayow soo qaabil yacni waa fursaddii khayrka wa yaa baaqiya shari aqsir qofkii xumaanta doonayow jooji xumaanti marka halkaa waxaa laga qaadanayaa wax allaala wixii laqwiga ah maaragtay liq aan faa-iido lahayn ama adduunye ama aakhira aan faa-iido lahayn inuu walaalayal qofku iska ilaaliyo xagga haasaawaha dee way bannaan tahay inuu qof ama yidhaahdo ma isguursanaa ama ka waran uu kala hadli karaa laakiin sheekadaa dheer ee furan ee maanta o dhan ama dee intaasoo saacdo la haasaawayo fitna iyo xumaan iyo waxa ka dambeeya oohinubaa ka dambeynaysa iyo fitnubaa ka dambeynaya marka in baabkaa la yska xidho waana dee maalmihii ramadaanta waaba maalmo dee qaaliyo barakaysan inuu cibaadaadkii iyo acmaashii saalixa ahaa inuu aada iyo aada uu maaragtay ugu dadaalo wixii fitno ahna inuu iska ilaaliyo baaraka allahu fiikum wajazaakum allah khayra
jasaaka allaahu khayra waaxsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay wakhtiga suxuurta ka hor ama wakhtigii suxuurta ka hor ma suxuuran karaa haddii aan ka cabsi qabo inay hurdadu ila tagto ama ay hurdo igu dhaafto suxuurtu
way bannaantay inuu suxuurto waktigii saacadihii ugu fadliga badnaa oo ah intaanu waagu dilaacin in yar ka hor waktigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa u dhexan jirtay suxuurta iyo salaada xadiiskii qadra khamsiina aaya in leeg in konton aayad la aqriyo waxaa laga yaabaa wax yar inuu u dhexaynayay suxuurta iyo salaada saasaa fadli badan waxaa fadli badan taakhiiru suxuur in suxuurta dib loo dhigaa mar kasta fadli badan suxuurtuna waa barako sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay suxuurta waayo suxuurta baraka ku sugana marka walaalayaal baraka ku jirta haddaba qofkii ka baqay ama ka cabsaday sir bilo hurda kula tagtaa ee dee ka baqa ama ka cabsaday way bannaan tahay inuu suxuurta iska sii qadimo way u bannaan tahay inuu suxuurta iska sii qadimo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
jasaaka allaahu khayran waaxsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaan tukadaa taraawiixda ayaan tukadaa witriga laakiin habeenada la tukado tahajudka maxaan ka yeelaa witrigii afiiduuna baaraka allaahu fiikum
witrka xadiiskii caaisha rasuulku calayhi salaatu wasalaam rabadaan iyo keyrkeedba wixii salaadaa witrka ah koob iyo toban ama saddex iyo toban kamuu siyaadin jira waana fiicantay walaalayaal waxaa fadli badan salaada witrka inuu intaa tukado ayaa fadli badan hadduu saacadaha dambe tukadana way fiicanta ajar buu ka helaya oo dee ajarkiisii waa saacadaha dambaa fadli badan hadduu xagga hore ku tukado salaadii taraawiixdii jamicii la tukado masaajidku dhammaystirtana way u bannaan tahay marka qofkii muslimka ahaa inuu ku dadaalo salaada witirka ajar badan baa laga helaa salaada witirkuna waa salaadaha fadliga badan waana dee da-bu saalixiin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam witirka kamuu tegi jirin safar iyo xadar midna kamuu tegin calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal koob iyo toban ragcadood ama saddex iyo toban ragcadood yaanu waxba ka siyaadin saasaana fadli badan inuu ku dadaalo inuu maaragtay intaasuun ama xagga horeba ha wada marsado hadduu xagga dambe wada mariyana way u fiicanto wuxuu helayaa ajarkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ahaa xadiis abi hurayra ilaahay tabaaraka wa tacaala waa soo degaa kulla leylatin habeen kasta ilaahay baa soo dega marka saacadaha dambe weeyaan markuu habeenku ka hadho saddex meelood markay laba tagtaana qeybta ugu dambaysa ayuu ilaahay soo degaa markaa saacadaha dambe ayaa fadli badan baaraka allaahu fiikum
jasaaka allaahu khayran waaxsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qofka weyn haddii uu soomi kari waayo maxaa laga bixinayaa se imise ayaa laga bixinayaa haddii wax laga bixinayo afiiduuna baaraka allaahu fiikum
qofka weyn ee maaragta dee da-diisu ay weyn tahay ee soonkuu dhib ku yahay waxa bannaan in fidye laga bixiyo ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado qofka weyn ee soonkuu dhibayo ama soonkuba ku adag yahayba waxaa u bannaan inuu fidye bixiyo fidyada qadarkeeda wax daliil kumu soo aroorin laakiin waa wax ku filan miskiinkii ama qofkii faqiirkaa wax ku filan ama wuxuu ku casheeyo oo ama wuxuu ku qadeeyo wax allaala wixii ku filan qofkaa miskiinka la odhan karo uu ku filan yahay way ansaxaysaa raashin qallalan haddii la siiyana way ansaxaysaa waxaana fadli badan raashin qoyan oo de isagoo la kariyo qoyan in la siiyo ayaana u fadli badan baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra
jazaaka allahu khayra waaxsana allahu ilayk sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay saambuusaha hilibka geela lagu kariyey ama uu ku dhex jiro waysada ma jabinayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
saambuusaha lagu dhex sameeyey hilibka geela xukunkiisu waa maxay sida saxda ah waysada uu jebinaya waayo dee cibradu waa xaqiiqada isamka iyo magaca maaha alcibratu bilxaqaa'iq shayga xaqiiqadiisa la ictibaariyaa sida dee qawaacidda shareecadu ay tilmaamayso qofku markuu saambuusaha cuno ee uu saambusii la kala jaro dee hilib geel baa ku jira ama ha la ridqo oo ha la daqadeeyo duqad ha laga dhigo ama isagoo waaweynba qofku ha cuno ama qofku isagoo la shiiday ha cuno ama isagoo waaweyn ha cuno ama isagoo oo suqaar la socda ha cuno ama hilibkii geeloo karaacin laga dhigay ha cuno wax allaalo waxaa hilibkaa geelaa maadaama xaqiiqadii iyo uu yaallo yani xaqiiqadii shaygu uu sugan yahay weysadii uu jebinaya waalcibratu bilxaqaa'iq cibradu waxa la ictibaariyaa waa shayga xaqiiqadiisa la ictibaariyaa markaa hilibka geelu marka uu saambusaha galo uu jebinaya hadduu suqaar yahay wuu jebinaya haddii sandiwaj laga dhigo uu jebinaya haddii karaacin laga dhigo uu jebinaya haddii muqmad laga dhigo uu jebinaya wax allaalo waxaasoo dhan waa wada jebinaya beerka geelu xataa uu jebinaya keliyaha geelu way jebinayaan wax allaalo waxaasoo dhani baaraka allahu fiiku waa jebinayaan marka in la ilaaliyo axkaamta shareecada waana dee sida saxda ah khilaaf baa ku jira laakiin sidaasaa saxa baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra
jazaaka allahu khayra waaxsana allahu ilayk sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay soomka ma jabiyaa ama qofku haddii biyaha taraka iska keeno soomkii ma ka jabayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofku inuu biyaha taranka gacantiisa iskaga keeno ama meel kaleba iskaga keeno shahwadiisii waa shay xaaraana shay bannaanna maaha soonka ma jebinayaa mise ma jebinayo soonkii wuu jebinayaa waayo qofkii wuxuu ka tegaya waa kii yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala dacaamkiisii iyo sharaabkiisii iyo shahwadiisii buu ka tegayaa min ajli aniga daraadday marka waa xadiiskii saxiixa ahaa marka waa xadiisulqudsi marka waxaa laga qaadanayaa qofka iska keenaa inaanu dee shahwadiisii ka tegin markaa soonkii wuu jebinayaa soonka waa uu ka jabaya waa inuu iska ilaaliya wixii soonka jebinayay ama dhaawacayay dee waana ku dembaabaya xaggii dembigana wuu ku dembaabaya baaraka allahu fiikum
jazaaka allahu khayra waaxsana allahu ilayk sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay salaada taraawiixda keligay ma tukan karaa anigoo doonaya inaan qur-aanka aan ku qaybo ama aan diyaariyo si aanan u ilaabin mise jamaca inaan ku tukado ayaa fadli badan afiiduuna baaraka allahu fiikum
salaada taraawiixda inuu keligii ku tukado waxaa ka fadli badan salaada taraawiixda uu masaajidka ku tukado oo dee jamac ahaan uu ku tukado ayaa fadli badan rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam inoo jideeyey saxaabadina markii dambe way nooleeyeen marka waxaa halkaa laga qaadanayaa waxaa fadli badan salaada taraawiixda oo jamaca oo masjidkaa fadli badan haddaan markaa dee xaalad kale ama khawf ama dee haddaan xaalad kale taagnayn sidaasaa markaa fiican waxaana u fiican inuu masaajidka jamaca oo la xidho oo uu la tukado ayaa u fadli badan haddii dee markaa dee xaalad kale aanay taagnayn ama dee duruuf kale markaa aanay taagnayn ama dee wadciguna markaa aanu saamaxayn ama dee khowf iyo cabsi kale markaa haddaanay taagnayn waa asal ahaan ama guud ahaanba baaraka allaahu fiikum jasaaka allahu khayra waaxsan allahu ilayk sheekh saa-ilkan waxa uu leeyahay salaada taraawiixda iyo tahajudka miyaan wada tukan karaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
inuu salaada tahajudka iyo salaada taraawiixda uu wada tukado horta waa magacyo ee isku wada mida xagga hore markay dhacdo dee salaada habeenkaa la tukanaya taraawiix baa la odhanaya waa salaat lleil xagga dambena waa tahajud marka salaada habeenka la tukanaya way fiicanto ajar badan buu ka helaya laakiin waxa fadli badan ama ugu fiican inuu koob iyo toban ragcadood tukado ama saddex iyo toban ragcadood hadduu xagga hore mariyana waa dee khayr buu ka helaya oo dee uu jamcii la tukadu dhammaystirto oo maca imaamkii dee uu la dhammaystirto uu sidaa ku dhammeeyo haddii kalena xagga dambe ha wada mariyo sidaasaa ugu fadli badan ama ugu fiican laakiin dee culammadu way isku khilaafaan oo dee masalada khilaaf baa ku jira oo culammadu laba qowl bay ku leeyihin markaa sida saxda ah koob iyo toban ragcadood ama laba iyo toban yaanu dhaafin ama xagga hore ha wada marsado ama xagga dambeba goodho ha ka wada tukado qowlkaasaana ugu fiican baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayra
jasaaka allahu khayra waaxsan allahu ilayk sheekh saa-ilkan waxau leeyahay sheekh rabadaantii hore ilma ayaan jeeqsiinayey rabadaantanna waxay soo gashay anigoo xaamilo ah markaa maxaan yeelaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
yacni saa-ilku waa ruux dumara rabadaantu waxay u soo gashaa marna iyadoo xaamila oo uur leh marna iyada oo naaskii nuujinaysa marka culummadu ama ahlucilmigu de way isku khilaafeen culummada qaar baa yidhaahda ha la qalleeyo qaar baa yidhaahda qallana ha bixiso fidyana ha bixiso laakiin waxaa ugu saxsan sidii ibnu cabbaas iyo ibnu cumar bay yidhaahdeen fidyay bixinaysaa gabadhii soomanayd ama naaska nuujinaysa ama sida haalibka ahba marna waabay soomantaa laga yaaba marna dee naaskaabay nuujinaysa waxaa saxa inay fidyo bixinayso bimacnaa maalin kasta in miskiin la quudinayo maalin kasta miskiin baa la quudinaya sidaasaana aqwaasha ahlucilmiga ugu dhow waana masalo dee khilaafiya baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayra
jasaaka allahu khayra waaxsan allahu ilayk sheekh saa-ilkani waxau leeyahay miyaan cadayan karaa anigaoo sooman afiiduuna baaraka allahu fiikum
inuu qofka soomani cadaydo xukunkiisu uu bannaanyi qofka sooman geli horena uu cadayanayaa geli dambena uu cadayanaya labaduba dee cadaygu waa shay sunno ah afkiina uu daahir garaynayaa ilaahayna uu raaligelinaya waa shay cibaado ah ama dee waa shay mustaxababa dee sunno oo fiican way jiraan culimmada qaar karaahaystay mar haddii dee duhurka waxa ka dambeeya iyagoo waxyaabo kale ku tacliiliyey laakiin soonku qofka soomani inuu cadaydaa waa mustaxab waana sunne gelin hore iyo gelin dambeba labadaba waa cadayan karaa waana sida saxda ah baaraka allaahu fiikum
jasaaka allahu khayra waaxsan allahu ilayk su-aasha u dambaysaynu kusoo koobayno su-aalaha dadweynaha ee la xidhiidha bisha ramadaan iyo axkaamteeda waxau su-aalkani leeyahay sheekh miyay sax tahay qofka haddii aanu niyoon habeenkii inuu soomo laakiin markii uu toosay ayagu niyaduu la yimi oo uu niyooday afiiduuna baaraka allahu fiikum
soonka faralka ah soonku hadduu faral yahay waxaa shardi oo laga rabaa habeenkii inuu niyoodo dee diyaargaroobo hadduu yidhaahdo mamaan diyaargaroobin oo maalintii maan niyeysanayaa maalintaa waa lagu leeyahay oo dee maalintaa waa inuu qalleeyo laakiin salaa soonku hadduu sunno yahay oo dee naafilo uu yahay oo sunno uu yahay oo soonkii naafilada ahaa ama soonkii sunnaha ahaa maalintii wuu soomi karaa sida dee axaadiista rasuulka kusoo aroortay calayhi salaatu wasalaam markaa taa wuu soomi karaa iyada wixii dee naafilo ah laakiin soonka rabadaanka iyo soonka waajibka ahba waa inuu habeenkii niyada ku qabto inuu soomiyo baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra sheekha ilaahi subxaana watacaala miisaanka xasanaadka ugu daro kiisa dembiyadana ha ugu dhaafo wakhtigiisa qaaliga uu inoo soo huray barnaamijka xaggaasuu inoogu xidhan yahay wabaaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran waaxsana allahu ilaykum intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين